dhaweysi wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo cabdicasiis xuseen cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal iyo weliba ramadaan wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah suxufi rugcadaayah oo ku sugan magaalada london ee dalka britain sheekh maxamuud dalmar ayaan ka waraysanayaa bisha barakaysan ee ramadaan ee caawa bilaabmaysa ugu horeyn waxaan ku leeyahay kusoo dhowo marka ugu horeysa barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o da waad mahadsan tahay cabdulcasiis waan soo dhowahay waxa aan tahniyad iyo bogaadin iyo ducaba hawada u marinaya ummadda af soomaaliga ku hadasha iyo inta kale ee muslimiinta ah qorax ka dhac iyo qorax ka soo baxba oo aan u rajaynayo ilaahay bishaa barakadeeda inuu maaragtay subxaana watacaala u labanlaabo dhammaanbana uu dadka mu'miniinta iyo mu'minaadka muslimiinta iyo muslimaadkaba ka dhigo inta uu raxmadda iyo dembi dhaafka iyo in uu ka xoreeyo naarta uu ku darayo waa tahay aad baad u mahadsan tahay marka haddii aan ku bilowno bal waxaad ka warantaa bishan barakaysan ee ramadaan sida ay muslimiinta ugu soo gelayso wakhtigan iyo sanadkanba bismi illaahi araxmaan iraxiim wsalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi ajmaciin dabcan dee nin walba waa nin iyo waagii baa soomaali duran jirtay waxay soo gelaysaa bishan iyada oo qalb alcaalam alislaami yani dhulka u ah wadnaha ama badhaha u ah adduunyada islaamka colaada ay ka ogan yihiin dalka suuriya ama bilaada sham oo aada yani qaaliga ugu dheer ummadda islaamka taariikhiyan iyo si walba oo aynu ognahay yani in yani diig honog oo kale a lagu jiro la hongayo saddex afar sanadood imika sanadii afraad ay usoo gashay iyada oo yani shacbiga halkaa ku dhaqan igtiro fara badana ay soo martay masar waxaa ka soconaya waynu ognahay ka waa garanaynaa waxaa ka soconaya afghanistan ciraaq iminkaa damooda inay laba kaclaysaba oo yani wixii horeba ay noqotay iqarso dabcan dhulka soomaalida yani gaar ahaan dhulka yani koonfurta soomaaliya waynu garanayna waxaa ka taagan meelo badan oo dee badhaadhe iyo barwaaqo lagu jiraana way jiraan dee wanini waa la kala duwan yahi waa tahay sheekh dalmar waxaad ka dhawaajisay in meelo ka mida dunida muslimka ay ka jiraan colaado sida soomaaliya oo kale oo waxaad moodaa in aan tixgelin gaara la siinayn bishan barakaysan ee ramadaan oo weli uu sii socdo dhiigga qubanaya marka maxay diinta islaamku ka qabtaa colaadaha iyo dagaalada inta lagu jira bisha barakaysan ee ramadaan dabcan cabdulcasiis colaaduhu waa kala jaad dagaalada la gelayo dagaal yani legitimate mashruuc ah baa jira matalan dee waynu ognahay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam yani fatxu maka markii maka uu furanayay inkastoo aan dhiig kaga daadan ramadaan bay ahayd waktigii yani salaaxadiin ayubi ninkii laodhan jiray uu qudus ku xoreeyey nimankii macatabka dirarka ahaa yurub kasoo duulay ee crosska ama saliibka macatabka yani ku dagaalamayay uu dib uga dhacsaday ramadaan bay ahayd laakiin dee dabcan waxaa jira fiq fiqhi jihaadka ku saabsan oo diinta islaamku ay leedahay waxaan ka soconaya matalan dee dhulka soomaalida oo kalena dee waxa lagu sheegi karayay ma garanaysaa yani dagaal mashruuca ma aha waxa weeye in loo turo dadka in laga daayiyo in la qaalib yeelo wadahadal iyo nabad sidii loo baadi dooni lahaa in qofkan dagaalkan iyo colaadan ku jira uu dib isugu noqdo oo miisaanka sharciga ay sasaarod war waxaanaad samaynaysaa ama ku dhaqaaqaysaa xaguu ku geenaya xaguu kugu wadaa in culimada wax la weydiiyo waxaad arkaysaa iminka yani dee culimadiibaa iyaga laftoodii ah target ama meel shiishku saaran yahay ah halkii wax la weydiin lahaa marka waxa weeyaan in laysu fiirsado oo qofka iyo yani jamaacaadka iyo ururada iyo waxaan ishayahoo dhami laysu fiirsado maanta waxa la yaala wax diin oo lagu dagaalamayaana ma jirto dadku waa wada muslim waxa weeyaan in la eego war dhiigan daadanaya xagguu inagu wadaa maxaa aynu ka gasbanaynayo halkuu ina geynaya marka yani taa marka yani go-aankeeda iyo caqligeeda la gaadho ramadaan walaa kayru ramadaan wixii aan banaanayn waa joogsanayaan waa tahay marka maxay yihiin marka haddii aan dhinacii shuruudihii eegno waajibaadka laga doonayo qofka muslimka ah ee bishan ramadaan inuu sameeyo inta lagu jiro dabcan dee waxaa jira matalan yani qur-aanka kariimka ah ayaa ilaahay subxaana watacaala inagu faray kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum yani waa wax laydin faray oo laydin qoray laydiin qoray oo inaad waajib ahaan u fuliysaan sidii ummadihii idinka horreeyeyba yani marka ahlulkitaabka iyo diimihii hore rabbi xaggiisa ka yimi in soonku uu ka mid ahaa yani arkaanta diimahaas ayaa halkaa ka cad yani rasuulku alayh salatu salaam ina faray oo yii yani marka bisha la arko ama yani dee ay dabcan tirada kale ee isku go-an la gaadho yani nihaayat shacbaan in la soomo soonkaasi markaa dabcan de waxa weeyaan wixii la cunayay iyo wixii la cabayey iyo wixii yani kalgacal loo xidhiidhayay ee nin iyo afadii oo kale ka dhexeeyey waxaasoo dhami wax joogsanayaan marka yani waa berigu soo dhow yahay ilaa yani qoraxdu ay dhacayso maqribka la gaadhayo waxyaabaha kale laiska ilaalinaya dabcan waxaa ka mid a yani carabka in la ilaaliyo in indhaha la ilaaliyo oo ishu wax yani san mooyaane wax aan muxarama aana eegin adinka in la ilaaliyo oo qofku aanu u kici jimin ama u ambabixin wax khayrle mooyaane wax kale in yani waxyaabo badan la iska ilaaliyo in sadaqada la badsado in yani laysu naxariisto oo magaranaysa loo arxamo cala alcumuum waa sida laakin dee yani waxaa jira mufasalaat yani waxyaaba faahfaahsan oo dee yani kutub alfiq iyo culimadu ay ku faahfaahiyeen oo yani dee dadka ay ku waajibayso qaangaadhka muqiimka aan safarka ku jirin caafimaadka qaba ee aan ma garanaysaa cudur iyo dhibaato kala sheeganaynin matalan dadka ay ka markaa laga dhaafayo oo markaa ama qallaynaya hadduu qofku safar ku jiro ama yani dhibaataysan yahay oo yani xanuunsanayo faman kana mariidan calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar ama yani dee dumarku markay xaal xaal dumarka ku jiraan oo kale oo ay hadhowto qallaynayaan dad baa jira fidyo bixinaya oo yani cudurada maguuraanka ah cronical yani aan qofkii ka tegayn ee inta uu nool yahay oo dhan la soconaya qofka qaba oo kale dabcan yani dee la odhan maayo soon waxaa laleeyahay fidyo bixi qofku markuu da- gaadho waa yeel aan yani ka nafayn ama ka maarmayn in sida ilmaha yar loo quudiyo qofkaana markaa isna dee dabcan waa laga dhaafaya fidye ayaa imanaysa waa tahay sheekh dalmar waxaa jira in dadka qaarkood ay soomaan oo soonkoodu keliya uu u muuqdo inay cuntadii iyo biyihii un ka soomeen balse sii wada camalada kale iyo waxyaabaha kale ee bishan la xarimay in la sameeyo siday labadaasi isku qabanayaan dee waa tay laynooga digay oo yani matalan waxyaabaha ay ka mid yihiin qawla zuur yani soonku haddaanu kaa joojin yani odhaahda yani dambaabka ama yani masabidka ama qawla zuur haddaanad yani waxyaaba ay ka mid yihiin aanad joojinayn ama aanad ma garanaysaa dul qaadanayn ama aanad yani afkaaga dhowrayn oo xitaa lagu leeyahay yani layna faray haddii qof uu ku kusoo guntado inuu kula dagaalamo ama uu ku caayo saabahu waxaad leedahay inii saa'im war waan soomaaliha allaha allama heydaa marka yani waaba inoo sheegay rasuulku alayh sala slam yani qofku haddaanu xumaanta joojinayn yani ilaahay wax allayaala wuxuu ku falayaa an yadaca tacaamahu wa sharaabahu oo kama qaala sala allahu aleyh wasalam cuntada iyo cabidii biyihii inuu iska joojiyo baad iyo biyo inuu iska joojiyo ilaahay wax allayaala wuxuu ku falayaa ma jirto haddii qofku aanu joojinayn oo aanu carabkiisa iyo ishiisa iyo adinkiisa iyo gacantiisa iyo jawaarixdiisa oo dhan qeybaha yani jidhkiisa oo dhan aanu dhowrayn oo aanu ka ilaalinayn xumaanta wax allayaala wax rabbi ku falaya inuu gaajoodo ama oon iyo haraad uu ku jiro waa tahay dhinaca markaan eegno muslimiinta ku nool wadamada qurbaha dhulalka ama dowladaha aan islaamka iyagu qaadan bishan ramadaan siday ugu soo gelaysaa siduu yahay diyaargarowgoodu de dabcan qolo waliba dee gurigeeda iyadaa yani u warhaysa ahlu makata adraa bishicaabiha yani reer maka ilielaha iyo faraxyada ay leedahay iyagaa cid walba ka badiya marka inta badan waxaan ka warrami karaa uun caro ingiriis united kingdom halkan aanu joogno uun yani waxa weeyaan dadka muslimiinta ahi runtii halkan waxa ay ku naaloonayaan yani qadir ama in weyn oo mugle oo yani xorriyad ah iyo in sida ay jecel yihiin ay u gutaan waajibaadkooda diiniga ama yani soon ha noqoto ama salaad ha noqoto ama yani arrimaha kale ee caqiidadooda iyo diintooda la xidhiidha ha noqotee marka aada baa lagu diyaar garoobayaa masaajidadu waa camaran yihiin london waxa ay imika leedahay ama ku yaala masaajidada adduunyada oo dhan ba maaha caalamalislaami keliya adduunyada oo dhan ba masaajidada ugu waaweyn qaar ka mid ah bariga london oo xaafadda aan yani dhulka aan deganahay aniga waxaa ku yaala masjidka uguba weyn qaaradda yurub oo dhan oo yani ilaa dhowr kun toban kun iyo in ka badan ay ku tukan karaan mar keliya waa east london mosco iyo london muslim center oo la xidhiidha oo yani dhowr dabaqa kuwo kale oo yani ku dhowdhow baa jira aad baa loo oogayaa yani shacaa'irta iyo salaada taraawiix iyo muxaadaraadka iyo yan malayn maysid waa tahay aada iyo aad baana yani xukuumadda ingiriisku ay aada iyo aada ugu dadaashaa marka hadalhaynta ugu badan ee sanadkan muslimiinta degan galbeedku waxay tahay wakhtiga maalintii la soomayo oo aada u dheer bal waxaad ka warantaa wakhtigaasi iyo sida dadka muslimiintu ay ugu diyaar garoobayaan oy ugu dhabar adeygayaan inay saacadaha intaas leeg ay soomaan wax cusub runtii maaha cabdulcasiiz waayo waktigu intaa dee yani waa isbedelayaa ramadaantu sida aynu la soconno sanad walba waa soo durugtaa toban ama sagaal maalmood ama toban maalmood bay soo durugtaa waktiya waxay ku beegantaa waktiyo aada yani maalintu ay gebigoodba ukonto habeenku badan yahay oo waxaa la soomayaaba aanu shan saacadood ama lix saacadood ka badan waana loo dhabar adaygaa xag allahna dadka ilaahay ka ladhaayo dabcan dee qofka aan awoodaya ilaahay yani khaaliqii abuurtay baa yani soonta waajibiyey qadareyna in dadka qaar ay ku soomaan yani dhul maalintu ay badan tahay laakiin ugu bedelaya oo ugu cawal celiya subxaana watacaala isla dadkaasi in ay soomaan wakti ka yar dadka kale waktiga ay soomayaan anigaygan kula hadlay way igu soo gashay dhulkan sideetanadii markaan soo galay waktiga iminka la soomaya sagaalka iyo badhka ilaa tobanka ku dhawaad la afurayo ayaan kusoo beegmay waxaan kaloo igu soo galay wakti ramadaantu ay ku beeganto november iyo december iyo january oo afartaba la afurayo marka qofku waxaa laga yaabaa inuu toddobadaba quraacdo afartana afuro oo sidii wax quraacday oo qadeeyey oo kale ay yani suurido lixda oo kale intuu wax cuno oo suxuurto subaxnimo afarta galabnimona marka in dee miisaankii sidaa loo eego wayna tahay ta labaad dee yani diin alislaam waa diin raxma oo waa miisaaman tahay sideedaba dadka aan karayn ama saacaduhu ha dheeraadeen waa tahay ama ha gaabnaadeen dee ilaahay waa ka dhaafay waa qolyaha aynu soo sheegaynay yani qofka dee qaba xanuunka ama guuraanka ah oo kale ama safarka ku jira ama caruurta oo kale sabiga ah dadka waayeelka ah marka yani aada baa loogu diyaargaroobaya waana laga gudbaya waana laga gudbaa kal horeba saasaynu ahayd sanadkii kasii horreeyay saasaynu ahayd sanadka soo socda hadii alla inagu soo saasay ahaanaysa laakiin qolyaa dee annaguna aanu aada iyo aad aanu ugu tudhno ama wallahi ugu warwarno baa jira oo dee dadka finland jooga oo kale ama liningaraad oo fuufka yani waqooyigiisa soo galbeedeeye ah oo maalinta gebigeediiba dee yani habeenba aanu jirinba cadceeddu ay soo joogda maalintii oo dhan ha waa gartay markaad eegto aragtida dadka aan muslimiinta ahayn ee galbeedka degan ay iyagu bishan rabadaan ka qabaan siday tahay markay arkaan muslimiinta ku dhex nool oo wakhtigaasi dheer u adkaysanaya oo soomaya aragtida markaasi ay caqiidadan islaamka ka qaataan xilligan maxay tahay bisha barakaysan wallahi dee horta waxa weeye dunidan aynu ku noolnahay tiina iyo taayadanba waxa weeye dee dadku nin waliba siduu wuxu cibaadaysanaya iyo sida uu yeelayo iyo sida uu maaragtay laysma farageliyo dad badan baa runtii la yaaba dad badan bay ka keentaa inay dersaan waxa u suuro gelinaya ama ka keenaya dadkan muslimiinta in sideed iyo toban saacadood labaatan saacadood in ku dhow maalinta uu qatanaado oo dar alle u qatanaado lagana yaaba marka dambe tasaa-ulaadka caynkaasi inayba geyeysiiyaan in uu xagga diintan usoo magaranaysaa leexdo ama aamino oo uu rumeeyo laakiin mid guud baa jirta oo yacni caam ahaan yani caro ingiriis u k aada iyo aad baa dadku ay u ixtiraamaan dadka muslimiinta ah caqiidadooda iyo wuxuu magaranaysaa sida ay yihiin yani waad arkaysaa meelaha aanu ka shaqeyno oo kale marka aad tagto haddii uu kugu soo galo yani waktigii aada furaysay yani sida ay ugu dadaalayaan intii ay ku caawin karaan inay ku caawiyaan oo ay yani ama biyo kuu keenaan ama meel aad ku afurto iyo meel aad ku tukato ay kuu magaranaysaa diyaariyaan yani guud ahaanba waxa weya waa tolerant society dad yani dulqaad iyo tasaamux badan uu ka muuqdo dabcan dee waa ummad dhowr iyo lixdan milyan ahoo kolley dee laga waayi maayo dee wabiin maaragtay waxaaba aan jeclayn oo hadduu dee teello aan u dheganayn hadduu fursad hole laakiin waa waa tira yar aada iyo aad baad umahadsan tahay maxamuud sheekh axmed dalmar wakhtigaaga inaad barnaamijkan igala qayb gasho waayahay cabdulcasiis ramadaan kariim ramadaan kariim
intaasi ayaan dhegaystayaal ku joojinayaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti iigu ahaa sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah suxufi soomaaliyeed oo deggan magaalada london ee dalka britain intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa cabdulcasiis xuseen oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo iyo ramadaan kariim